madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil sayle iyo saxraga ku jari dhismaga jidka wejiga koowaad ee kaasayti ooski hirow boorama iyo naybaki ee gobolka oodal kaas iyo hirgeliyahayta hay-adda asar walibase gobrowyo ku hayana xaragjarkan guddoomiyaha gobolka awdal maxamed axmed caalim iyo nay doga magaalada boorame ee maxamed axmed warsame mas-uuliyiin ku tarsan hay-adda sardha yaasiin qalan leh hay-adda sardha usugu dareeriyase ku hadali dhismagan jidka waxaan maanta halkaan isku nimidnay waxay ka mid tahay uun waxyaabaha ay asarda u taagan tahay ee bulshada had iyo bulshada had iyo jeeraale ay ka kaabto taasoo ah xagga horumarka ee waddooyinka ee gobollada awdal iyo saral tan maanta aanu taagannahay mudday nagu qaadatay kollay duruufaheegay iska lahayd laakiin intii meesha maraysay uunbaa garan karta meesha taariikhda aan ku haynaa waxa weeye dad iska daayoo iyo gaadiidka eh xataa awrta dhuxusha wada ayaa geli jiray maantana sidaan ka dhignay intaan qodnay inta naqshad laga sameeyey inta jeereel lagu noqday markaa maanta alxamdulilaah waxaan u malaynayaa dee guusheedii waan gaadhay maxamed axmed caalim iyo nayb maxamed axmed warsame yeesayoon kuma nageen hay-adda asardha dhisowka jidka maanta waa maalin farxadeed waxaynugu joognaa in labadii kilomitir ee ugu horreeyey ee isku xidhaya boorama iyo baki oo ay asarda labadaa kilomitir dhammaystirtay oo weliba laami ah in maanta madaxweyne ku-xigeenku uu xadhigga inooga jaro annaga farxad bay noo tahay in waddadaasi oo ah waddo dhibaato fara badan lagala kulmi jiray dad badan oo doonayay inay khudaartooda iyo waxa ka soo baxa baki keenaanna ay dhib badan ku qabeen in labadii kilomitir ee ugu horreeyey la dhammaystiro oo weliba laami laga dhigo wixii ragu kacoo rabbina aqbala waa rumaama way rumowday arrintii way noo rumowdo maanta waa soo iyadoo laamidaanu maraynaa waxaa laynooga baahan yahay haddaba afkuunu in wax laga sheegsheega mahee in gacantana la raaciyaa loo baahan yahay amba dhiyaasbar ha noqoto amba dadka deegaanka ha noqoto ama beeralayda ha noqoto waxaynu ballan qaadnay afar iyo soddon ka hadhay inaynu waddo ka dhiganno laamiya waanaynu ka dhigi karraayoo tusaale waxa u ah halkii doolaraasda waa kaa maanta dee aa arkaysaan haddaynu halkaa doolar toban toban ka dhignana dee inta kale waynoo dhammaystiraya baan u malaynayaa dadaal baa laynooga baahan yahay inaanu isku tashanno madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylic yase usa ballan qaaday inuu dhiso doonan jidata kale ee somalilan weli lan dhisna waxaynu halkan ugu mahadnaqaynaa hay-adda asirda hay-adda horumarinta waddooyinka gobollada awdal iyo salel waxaan aada ugu faraxsanaya maanta ina halkanina caqabadii ahayd baki iyo booramana inay shaalayda dhammaan doonto maanta furihii halkan maanta aan ka maartay aan furayno waxaan leehay haddaba annaguna inta hadhay xukuumaddu ballan cad bay qaaday oo madaxweynugu hogaaminayaa in intaa baki iyo boorama sidii loo dhammaystiri lahaa xukuumaddu ballan cad bay qaaday inta badan iyadaa boqolkiiba siddeetan qaadanaysa insha allah xukuumaddu wayna ku jirtaa sidaa maalinta luuto wasiirkii howlaha qaabilsaa jidadka qaabilsaa u soo kormeeray inaad ka dhegaysteen normal miidiya ka hadlay sidaa loo amarka u qabaan wasaaradda u qabto gaadiidkii jidadku ayay ku qabtaa inay dhammaystirto insha allah tabartii xukuumadda kolba intay tahayba xukuumadda ballan qaaday inay hawshaa dhammaystirto waxaan aad iyo aad baa halkan uga dirayaa waxaan leeyahay dadka muxsiniinta ah ee reer awdal ee maanta dhegaysanaya ku hameeya inuu dhaqaalo hayo uu ku raadinaya inuu geliyo wakfi geliyo waxaan leenahay waar waddada bakiyo buura maanta inagu dhibaato u badan inagu haysee dadkiina ku dhiban yihiin halkaa la geliyaan leenahay maanta ha loo soo diyaargaroobo